munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay hingaadi iyo qoraalka afka carabiga kana aflaxay dugsiga alqalam ayaa lagu qabtay magaalada qardho waxaa ka qayb galay munaasabada xildhibaanada golaha deegaanka magaalada qardho maamulka dugsiga waalidiin macalimiin ardayda qalinjibisa iyo marti sharaf kale cabdinuur muuse xaaji maamulaha dugsiga alqalam ayaa ka waramaya ardayda qalinjibisay xafladdu waxay daaran tahay walaalayaal arday sodoneeyo gaarays oo qalinjibisay oo ka qalinjibisay hingaada iyo farbarashada iyo qoraalka luqadda carabiga ardaydaasoo muddo soo waday oo wakhti kooban ay soo waday marka waxaan rabnaa xafladdaas sharafta leh inay ardayda aan kuga dhigno dhiirigelin wax ay mutaysteen weeye marka waxaan rabnaa inaan ardaydaas shahaadooyin ay u qalmaan aan guddoonsinno qaar ka mid marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabada ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada intii waan bogaadinaynaa waan u ducaynaynaa ilaahay idinka ilahay waxaan uga baryaynaa inay noqdaan kuwii dalkooda dadkooda anfaca mar koowaad iyo mar labaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo maadaama iftiinka ka soo baxaya aan u jeedno waxaan leenahay kor u socda ilaahay kor haydiin kaxayo xagga waxbarasho xagga caafimaad xagga maskaxeed iyo dhinac walbaba waalidintuna yacnaha wax weeyaan iyagoo waxbarashada dhinacyada ka qabanaya intaa kadib aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa macalimiinta kala duwan oo madrasadan dufcadan ayaa dufcaddii sagaalaad ee ka qalin jibisa dugsiga alqalam ee magaalada qardho tan iyo markii la aasaasay